asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan oo wanaagsan shida aad u dhantiin dadka hawada naga dhagaysanayo ku soo dhowaada barnaamijkii xiisahay kalgacalka lahaa ee imaqashii imadadaali maada ka gaadhay saaxiibkii rays cali sharee ayaa farsamaynayo iyadoo maanta ay taha maalintii afariyo labaatanaad ee bisha siddeedaad ee agosto ee qarniga koob iyo labaatanaad sanadkiisa siddeed iyo tobnaad waa jimco ay dadku ka nasanayaan howlihii shaqada iyadoo ay tahay maalnimo ciid ah lana soo dhaafay maalmo ilaahay xaggiisa laga waajib yeelay oo ah maalmo ay dadku isu hambalyanayeen ismarxambaynayeen isxafinayeen oo ah ciiddii carrafo sida aad u dhantihiinna khayaartan dhegaysanaysaay meel kastoo aad joogtaan waxaanu dilan nahay mar kale iyo barnaamijkai maqashay madadaana igu cabdislaan calimataan ayaa idinla socodsiinaya hase yeeshee heesa door aan udun hayno oo aynu kaydka qaaskaa idinkaga soo xullay ayaannu jeclahay haddii allah awoodda sare laha ogolaado bal in aynu idiin soo gudbinno ma odhanayo waan ammaananahay oo waxaa laga yaabaa dadweynuhu qofbasi inuu arko suugantaasu sileeya tolowtaadi kuma jirto laakiin waa heeso aan filayo dhammaa annaga iyo idinkaga in ay si dhaba noo wada taabanayaan hase yeeshee waraaqadda ugu horraysa ayaan jecla inaan ku daafuro aabe cabdi muuse baxuur iyo aabe cusmaan maxamed cabdi iyo hooyo xaliimo qaasim maadey qaasim maxaadey weeyaan iyo hooyo qayro maxamed cabdi iyo hooyo xaliimo nuur daahir iyo hooyo macey muuse baxuur iyo hooyo xaliimo muuse baxuur iyo axmed cabdi muuse xaaskiisii carruurtiisa sakariye cabdi muuse iyo nimco cabdi muuse iyo seegeeda nuux yuusuf maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo farxaan bashaar abuubakar xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulqaadir nuur xayfow xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo xasan nuur yuusuf maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa daahir nuur daahir xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdifataax nuur daahir xaaskiisa iyo carruurtiisa ibraahim nuur qaasim xaaskiisa iyo carruurtiisa xuseen cumar axmed iyo aaskiisa nimco nuur daahir iyo carruurteeda xamdi axmed muuse iyo gabadheeda hodon maxamuud cusmaan iyo hinde cabdilaahi cusmaan iyo maryamo cabdilaahi cusmaan iyo samsam saciid axmed iyo faadumo ibraahim qaasim iyo abshir maxamed muuse iyo maxamed cusmaan maxamed iyo dhammaan dadkaa si aanu kor ka soo cuusnay ayaa habtaniyad farxad leh waxa ay la wadaagayaan oo gaarsiinayaan cabdilaahi cabdi muuse iyo marwadiisa aamina macalin bilaal oo ku aqalgalay baa layidhi degmada heliwa gobolka banaadir maalinimadii khamiista ahayd ee saddex iyo labaatanka oo soddob aan waa shalay oo laba kun iyo siddeed tobanka oo ahayd maalintii ugu dambaysay ciidda carrafo waxaanu leenahay wanaagga iyo khayrka ciidda carrafo idin saameeyo allah ka dhigo aqalgalkiinna kii ubad farxadleh oo khayr qabaahi ka dambeeyo ilahay waxaan ka rajinaya ducadeeda idiin aqbalo saaxiibayaal waxaan jeclahay inaan ku daafuro barnaamijka hees xasan diiri faarax kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo lixdankii uu qaaday oo la yidhaaho bal ila guddoomo aan filaya xuseen oo faarax dubaad maxarista jina allah ka waraabiyo inuu eryada iska leeyahay waa kan
kamanka u garaacoon ka gami waay baad tahay adiguna adiguna abaal abaal iimahaysidee shiilayskuleeya kala guraasha wey abaalkaad gelaysi kakaleed geysa kala gooni weeyo ma gudboona laba gabadh yahay iga gurood waxbaan waxbaan uga golee oo iiga goo dantaalahaa garkaayo garkaayo wadna suran gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa kaliila guddoomiyo miyaan ka gaagsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa kaliila guddoomiyo miyaan ka gaagsada wagii guduuti gabal dhacay adduunya waan ugu garaadsan gaajay iyo raaxa geeri iyo nolol gelinba heer ka taaga gabadh yahay ugaagiyo galabtii galabtii u dhaaftaba gocashiyo ducliyo orod midna midna laguma gaadhe gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa daliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa kaliila guddoomiyo miyaan ka gaabsada gobannimaadu waashay gacan laysku siiya fula guul ma hooye mudcuurko madow gesigu habeenkii xidigaha ku guuda gabadh yahay gujana waa la isugu la isugu yaraaba adayguba ehay gabiin caqligu ka caqligu ka guure gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa daliila guddoomiyo miyaan ka gaagsada gedbaanu heesayaa gebaanu yeedhayaa daliila guddoo
ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo xasan diiriyo faarax heeskiisii aynu balilo guddooma aynu dhegaysanaynay wejiga hore raadiyo muqdisho ayaydu naga dhegaysanayseen sokaashanka megaartis oo go labada gobol ee shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ee banaadirba aydun ka maqashaan asxaab fara badan oo halkan ku qoran oo dhowr iyo labaatan ku dhowow maxamed cusmaan maxamed iyo abshar maxamed muuse iyo faatime ibraahim qaasin ay ka mid yihiin iyo samtam siciid axmed iyo maryamo cabdilaahi cismaan iyo hinde cabdilaahi cismaan iyo hadan maxamed cusmaan iyo xamdi axmed muuse iyo gabadheeda iyo nimco nuur daahir iyo carruurteeda iyo xuseen cumar axmed iyo xaaskiisa iyo ibraahim nuur qaasin xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdiftaax nuur daahir xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo daahir nuur daahir xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo xasan nuur yuusuf maxamed iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo cabdiqaadir nuur xaiif oo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo farxaan bishaar abubakar iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa dabcan waa farxaan bishaar abubakar nuuc yuusuf maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo najmo cabdi muuse iyo saygeeda sakariye cabdi muuse iyo axmed cabdi muuse xaaskiisa iyo carruurtiisa hooyo xaliima muuse buxuur iyo hooyo maci muuse buxuur iyo hooyo xaliimo nuur daahir iyo hooyo khayro maxamed cabdi iyo hooyo xaliimo qaasim maxaadi iyo aabe cusmaan maxamed cabdi iyo aabe cabdi muuse buxuur iyagoo isku duban bay cabdilaahi cabdi muuse iyo marwadiisa aamine macalin bilaal oo ku aqalgalay degmada heriwaa gobolka banaadir saddex iyo labaatanki ogast oo shalay ahayd ahayd maalintii gudambeysay ciidda laba kun iyo shaniyo tobanka ay hambalyo gaarsiinayaan waayahay gobaad sal ku dhegeysa miintii raggii fanka aasaaskooda lahaa ay meesha ka muuqanayaan allahuma naxariis cumar dhuulo cali waa kan
iyowa amase gudcur iyo caddaba buraa uga soo gudba waxaan gabaldhacayowa amase gudcur iyo caddaba buraa uga soo gudba gabdhihii iila kaasiya waxaan uga gaabsadeen weliba godobtooga galay gabdhihii iila kaasiya waxaan uga gaabsadeen weliba godobtooga galay inaan garabka helood go'doome isoo dhowayso gantaalaha iga jarta inaan garabka helood go'doome isoo dhowayso gantaalaha iga jarta gobaaday talo adgoysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado gobaaday talo adgoysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado waxaan galabtan isbaraniyo intaa garashada u dhowra jacaylkaagu ii kuba waxaan galabtan isbaraniyo intaa garashada u dhowra jacaylkaagu ii kuba waxaan nafsi uga gabbanayaa u diidaa inuu gaadhoon weliba uga gaabsadaa waxaan nafsi uga gabbanayaa u diidaa inuu gaadhoon weliba uga gaabsadaa inuu kuu soo gurguurto weliba gooni ku abaaro godweyn kugu aaburaa inuu kuu soo gurguurto weliba gooni ku abaaro godweyn kugu aaburaa gobaaday talo adgoysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado gobaaday talo adgoysaa go'aankeedii ahaa haguuro hasii galbado haguuro hasii galbado haguuro hasii galbado cumar duule cali allah u naxariistay lix iyo lixdankiiba waa iskaasi qaaday oo kolka hadalka ha loo qabtay runtiina dareen si gaar ii taabtay ama fariin si gaar ah u taabatay qulubta dad fara badan oo maanta jira ayaa heeska u diraya waa yahay yani kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo dobaatankiinimaadno cabditaliil warsame ilaahay caafimaad waara uu ayo allaha siiyo wuu xanuunsanaya ayaa heesu waagaa qaaday oo la yidhaaho xoodaamo ayaan idin hayaa ismail axmed la yidhaaho ayaa heeskaasi curiyey xudaamo iyo cabditaliil warsame ku soo dhowaada
sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayeyska daaqo baruu qaba ama xalin fadhiyaayo laxanaani jiraayo dadulkayo feedha baruu haroo sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayeyska daaqo baruu qabaar ku xudmo ama xalin fadhiyaayo laxanaani jirayo uduntayo feedha ugu hardhoo oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaaqo oo aan xajiiniyo oo aan xajiiniyo weli mudan xasii abuur oo xariirti shaalkiyo makaamihii la sudhaayo kuure loo xambaaro xog ogaale fuulo oo xuugta boodada xawaarada la yaabo oo xuugta boodada xawaarada la yaabo un orodka xiiqayn qaarba xaraame وحوفت بوددا حواردا ليابو وحوفت بوددا حواردا ليابو والأرض كحيقين أربع حرامي marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isoodaye xadankoodaye isoodaye xadankoodayaa xudaantee sida xiibta geelo xilligii gugeen intaay xergeen odayaay ka fuubsheen ama wiilan xoog lii inta ay xabaadheen kii hagoogani sariyowba oode sida xiita geelo xilligii gugi intaay xergeen odayaay ka foobshee ama wiila xoogli inta ay xabaadheen xidharkii hagoogani daryowga oode ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed ama ay xayaabliyo bannaanada xalxaliseed kayn laba naqxadheen kayn laba naqxadheen irgoogu xidhayn waxabaashka dooguna magashaada gaadho roobna uu xuluushoy waran tahay hareedii oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo aanu xarfanayaan oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay xaftiisiyo xigtiisiiba taalo oo ay weelka xoorkiyo aanu xarfanayaan marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba sida geesi xididkiyo xigitadiisu jecesho oo xubinta hadalkiyo xaajada yaqaano on xumaa sokeeyo lagu xaman bakhaylnimo oo xoola bixin iyo deqsinima ku xeelle sida geesi xididkiyo xigitadiisu jecesho oo xubinta hadalkiyo xaajada yaqaano on xumaa sokeeyo lagu xaman bakhaylnimo oo xoola bixin iyo deqsinima ku xeelle loo xubeero sida xuladka noolo oo loo xubeero sida xuladka noolo cashan la dhaafayn cashan la dhaafayn halka uu xariiqo ama sheekh xadiiskiyo xaqadiinta sheego xag ilaahay mooye kii kalaaba xooro oo ay xertiisiyo dadkoo idil ku xuuman oo ay xertiisiyo dadkoo idil ku xuuman oo ay xuural cayntiyo jannadii xusuuste oo ay xertiisiyo dadkoo idil ku xuuman oo ay xertiisiyo dadkoo idil ku xuuman oo ay xuural cayntiyo jannadii xusuuste marka aan xagaagiyo xubnahaaga eegaba xubnahaaga eegaba isooday xadantoode xadantoode aadaarte
heeskii xudaamo iyo cabdi talior sama allah naxariista ayaa khiyaartan dhegeysanaysaa dhegeysanaysan kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii loo qabtay qolka kaydinta hadalka nusa saac ugu horreeyay barnaamijka ayaanu guda galnay iyadoo sugaanta aynu idin soo gudbinaynan ay kala duwan tahay hase yeeshee dad fara badan halkan ku qoran oo maxamed cusmaan maxamed iyo abshir maxamed muuse iyo fadmo ibraahim qaasin iyo samsam siciid iyo xuseen cumar maxamed iyo cabdiqaadir nuur xayfo iyo xaaskiisa iyo farxaan bashaar abubakar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo najmo cabdi muuse dad ay ka mid yihiin iyo saygeeda iyo axmed cabdi muuse iyo dad fara badan ayaa hambalyo waxay u dirayaan cabdulaahi cabdi muuse iyo marwadiisa aamina macalin bilaal oo heli waa ku aqalgalay maalnimadii shalay oo ahayd khamiis ahaydna maalintii ugu dambeysay ee ciidda carafo tisqaad goraaya waayaan maynaan maqal allaah naxariista oo dadkii maxamed warsaben toban tabo iyo xaliimo qalif cumar magool heeskaasi midhahna waxaa iska leh mataanihii hargeysa
weligeed yaday istilmaante taariikhtu weligeed yaday istilmaante axdigaynu taagniyo ahaylawinteenno axdigaynu taagniyo ahaylawinteenno inagu tisqaadniyo tusanbaynu leenahayna inagu tisqaadniyo tusanbaynu leenahay
xali maqalif cumar muqal allahu naxariista iyo maxamed warsade tamantaabo ayaa codadkooda isku weydaarsanaya heeskaasi halka dhegeysu yahay tasqaad ee kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo lixdii loo qabtay qolkan kaydka hadalka lixii shantii iyo shan iyo soddon daqiiqo ayay saacaddu usii dhaadhacaysaa ase yeeshii sugaan door ayaa inoo dhimane bal markana waxaan idiinsoo gudbanayaa su-aad sheekh maxamed hudoon hibanuura mid ka mid a heesihii uu sameeyey ee cabdulqaadi yuusuf mardoon cali uu sameeyey hadmaad gacale soo noqon oo kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo toddobaatanka iyana loo qabtay maqal haboon
anigoo barwaaqa gaaroodii roob helay meel xareedu galac tahay jeexiyo gelgelima oo geedihii baxay faraqii iskaadhayo cidinaanay kala garan gomoshahiyo cidhka oo geedihii baxay faraqii iskaadhayo cidinaanay kala garan gomosha- qalab qorshaha kuma jiro alle ayaan qaldamin khayrtan dhegaysanaysaa miraalaha heeskaasi waa cabdulqaadir xarsi siyaad yamyam ayaa curiyey markale iyo sucaad maqal haboon waxaan ka dhex goobaa ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale waxaan ka dhex goobaa waxaan ka dhex goobaa ceel godan sasaban iyo gebiyada bulaale gabaldhaciyo waa beri kaa dabagleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalle gabaldhaciyo waa kaa dabagucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalle ee soo noqon guryasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamaruga xashiyo madheer daaqay geeli guryasamo haleelada guban loogu sahan tegay oo yamaruga xashiyo madheer daaqay geeli oo goosha naxadiyo aranku iskarbinayaanoo cidinaanay kala garan galoofkiyo irmaanka oo goosha naxadiyo aranku iskarbinayaanoo cidinaanay kala garan galoofkiyo irmaanka waxaan ka dhex goobaa waxaan ka dhex goobaa goonyaha nugaaleed gosob iyo madheer leh waxaan ka dhex goobaa waxaan ka dhex goobaa goonyaha nugaaleed gosob iyo madheer leh gabaldhaciyo waa beri kaa dabagucleeyayo way gaar dhibaatee hadmaad gacalle ee soo noqon gabaldhaciyo waa beri kaa dabagucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalle ee soo noqon kuulama roobo aan la garan xilli u da'ay oo helay galbeedo laylhexe galduur miray lama robo aan la garan xilli u da'ay oo helay galbeedo layl dhexe galduur miray oo maraga guudkii gaydhuhu hadheeyayo dhirta gacaladeedii xiise gaara leedahay oo maraga guudkii gaydhuhu hadheeyayo dhirta gacaladeedii xiise gaara leedahay waxaan kaa dhex goob ahaa waxaan kaa dhex goob ahaa kaymaha garh loo gubay beelaha u guure waxaan kaa dhex goob ahaa waxaan kaa dhex goob ahaa kaymaha garh loo gubay beelaha u guure gabaldhaaciyo waa beri kaa daba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon gabaldhaaciyo waa beri kaa daba gucleeyo way gaar dhibaatee hadmaad gacalee soo noqon
hadmaad gacale soo noqon kuwa iyo toddobaatanki kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatanki qolka kaydka ku soo xaratay cabdulqaadir xisiisiyaad yamyaam allahu naxariista isaguna uu xuriyey ayaad dhegaysanayseen kheyrtaan dhegaysanaysaa shan iyo toban daqiiqadood bay leedahay lixdii maqribnimo heesoodorna wayna horeynay markana bal waxaan idin soo gudbin doonaa hees wadajir ayay u darandari doonaa allahu naxariista axmed mogoliba iyo xaliba mogol dibaan u dheganaynaaye hase yeeshee xasan deriye faarax iyo kolay aramadeyda hees kale ku dhegeysiyo aan filayo in fariin kalgacal uu gudbinayo adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosan ayuunbay ugu ahaataa axdiga dumar baan adkayne anigu waan ilaalinaye aroorba siday ku toosan ayuunbay ugu ahaataa iifka intaan ku noolay kolay loobi maaye iifka intaan ku noolay kolay loobi maaye wadnahay ololayo ka adkaysana maaye wadnahay ololayo ka adkaysana maaye ilaahay arrinkiisa oo diina oomi karayno i aragmidayda oo ah idoonta saddex geed ku yaaliyo aroor waa soo ifiima ayaa eg madaxeeda ruuxa indhaha nuur ugaasiyaada asidii ubax geed ku yaaliyo aroor waa soo ifiima ayaa eg madaxeeda ruuxa indhaha nuur ugaasiyaada aroortii antoo subax had baan ugu ducaysta aroortii antoo subax had baan ugu ducaysta allaha iska daaye ammaantay u qaadanta
xasan jeri iyo kale aramideed intaan kaga gudubna gabagabadii barnaamijkaanu soo gaaray waxaan idinkaga tegaya akhyaartan dhegaysanaysaay xalima mogal allahu naxariista iyo axmed moglima labadaba waa geeriyooda naxariista janna wadajir allah ugu bishaareeyo sugan yahanku abwaanka heeska sameeyana waa xaaji xuseen oo farax dubad kun iyo sagaal boqol iyo toddoba iyo lixdankii bay heeskaasi soo gashay qays cali shari iyo cabdisalaam cali mataalo idinkaga tegaya Mm, ammaantaada jimcaha soo socontaan dib u kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo hawada dhammaantan sidaa iyo nabadgelyo
jiinkii arooriyo cadceebdi adduunkaay jiinkii arooriyo cadceebdi adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada imanka deeqde
maxaan kugu idhahdaa walaa kudambeeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kugu asteeya allah ku dhameeye
sidii oogta waa beri aylaysiya dulunko
sidii ubaxa beeraha gudoonkii adduunkay sidii oogta waa beri aylaysiya dulunko
sidii ubaxa beeraha gudoonkii adduunkay wixii uur naka gubay wixii uur naka gubay afka lagama dowre
ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye
ammaantaada ilayo ayar bankashee maxaan kugu idhahdaa walaa kudambeeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kugu asteeya allah ku dhameeye
sidaan ku ogsanahay aamankii adduunko
sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay sidaan ku ogsanahay aamankii adduunko
sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay Adaliyo, hawa, adaliyo, hawa,
iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye ammaantaada inayay yar baan ka sheegay waxaan kugu asteeyaa allah ku dhameeye inagaysarosiye hayaankii adduunkay inagays arosiye hayaankii adduunkay odaybi qaygu sheeg odaybi qaygu sheeg amba kuma ilaawine ammaantaada inayay yar